إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo gebagabaysay olole dacwo oo ka socday walaayada kaasoo bulshada lagu wacyigelinayey bulshada ku dhaqan deegaan qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada hargeysa ayaa ka cabanaya musuq iyo waxqabad la'aan ay ku eedeynayaan maamulka la baxay somalilan diyaarado joog hoose ku socda ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu arkay deegaano ka tirsan gobollada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka uu hogaamiyo muuse biixi odayaasha deegaan dhacaduleedka magaalada muqdisho ayaa qaylodhaan ka muujiyey waddooyin deegaanka soo gala oo ay sheegeen in la jaray warka dibaddana ciidamada suudaan ayaa weerar ba-an ku qaaday ciidamada mucaaradka ee dacmu sariic ee ku sugan bartamaha magaalada khartuum الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa soo gebagabaysay olole dacwo oo ka socday walaayada kaasoo bulshada lagu wacyigelinayey faahfaahinta warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya zakariya cumar xamladan oo muddo bil ah si dardar ah uga socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan islamarkaana ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool wilaayada ayaa waxaa ugu dambeyn ay ku dhawaaqday wilaayada islaamiga hiiraan inay ku soo dhammaatay si wanaagsan waxaana munaasabadda lagu soo gunaanadayay xamladan ka hadlay qaar ka mid ah culammada iyo waxgaradkii qaybta ka ahaa xamlada sheekh axmed dheere oo ka mid ahaa guddiga culammada ee xamladan ay u saartay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka warramay sida ay bulshada uga falceliyeen xamladan waxa weeyaan xamlada iyadaa waxay ahayd shay muhiima annaga waxaan joognay muxaafadada jallaqsi ayaan joognay muxaafadadaas waxaan soo marray tuulooyin markii hore waxaa laga bilaabay meel la ydhaha buqrugrug waxaan marray oo kale raso waxaan marray meel layidhaaho okore ayaan marray kadibna waxaan u soo laabannay meesha layidhaaho buurweyn waxaan ku xujisiinay wardheen waxaan ku xujisiinay markii dambean ku laabannay bilaal dadku aad iyo aad bay run ahaan mayna ku kala duwanayn inay diyaar u ahaayeen oo rag iyo dumarba waxaad mooddaa in idaacad meesha inta laga furay laga sii dhaadhiciyey waxaan u tegaynay meel walba dadkii oo diyaara sidoo kale waxaa isna markiisa ka hadlay munaasabadan lagu soo gabagabaynayay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad nabadoon goolis oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga hiiraan xamladaas waxay ku soo aaday xilli loo baahan yahay dadku aad bay uga oomanaayeen waxaad arkaysaa ummadda markii loo yeero maanta dacwa shaarica jirta ha la yimaada la yidhaahdo wax soo haraya albaabada waa lasoo wada xidhanayaa guryaha waa lasoo xidhayaa dumarkii carruurtu way imaanayaan ilaa ay ka dhammaatana dhaqdhaqaaq ma laha taas waxay ku tusaysaa baahida ummadda u qabtay munaasabadda oo sii socotay ayaa waxaa markaan mikrofoonka lagu soo dhoweeyey ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas xuseen ogaas cabdulaahi ogaas maxamed wuxuuna ogaaska ka codsaday maamulka islaamiga ah in xamlada noocan oo kale ah loogu soo celceliyo bulshada xamladii irshaadulomah waxaa la dhihi karaa bulshada way camimtay meel ay reebtay ma jirto ama meel aysan garaacin ma jirto alxamdulilah rabbilcaalamiin dacwada ayada marka ilaahay tabaaraka watacala ku mahadsan dadkeennii maaragtay way gaartay xamlada iyada waxaan codsanaynaa maadaama miraheeda la arkay oo maanta dadka magaalada dadkii baadiyaha ay taabatay oo maaragtay gabdhihii baadiyaha joogay iyo raggii baadiyaha joogay iyo xoololeyda ay gaartay tanoo kaleenta in mar walba lasoo celceliyo insha allahu tacaala waa codsanayna insha allahu tacaala ugu dambeyntii waxaa munaasabadan soo xiray weliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuuna kula dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka hiiraan inay ka qayb qaataan fulinta qodobada xamlada maanta waxaan u fadhinno waa gebagabadii iyo gunaanadka fayska koobaad waxa aan gelaynana waa fayska labaad oo tanfiid ah amaa iclaamka iyo wacyigelinta dadkeenna joojin mayno waa wadaynaa dadka muhimka ah oo ummadda muhimka waa oo ru'asadooda waa raggiinaan meesha fadhiya oo culimo ah oo nuqabo ah oo ugaasyo ah dadka waxaan rabnaa sheegidda iyo gaarsiinta inaanan joojin oo aan ku wadno ilaahay subxaana wa tacaalana garabkeennuu noqon doonaa tanfiidkeenna iyo fulinteennana waxaan ilaahay weydiisanaya inuu noo fududeeyo dadkeenna qabuulka hadda ilaahay uu xamladan u geliyey tanfiidkana inuu xamlada u geliyo waxaana la hubaa sidii aan wacyigelinta aan ugu wada istaagnay haddaan tanfiidka ugu istaagno dadka ayagaa hoggaansamaya waxaan xunna ayagaa joojinaya inaan garab isugu noqonno intaasaan idinka rajaynaynaa aad baad u mahadsantihiin fayski koobaad oo xamladana halkaasuu noogu xidhan yahay hada wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ololahan dacwiga ah ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ayaa horay waxaa sidanoo kale u soo gebagabeeyey wilayaadka islaamiga ah waxaana munaasabadan lagu soo gunaanadayay xamaladan dacwiga ah ee ka qabsoomtay deegaanada wilaayada islaamiga hiiraan ay qayba ka noqonaysaa ololaha dacwiga ah ee maamulada islaamiga ah ay ka wadaan deegaanada ay ka arrimiyaan kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanadaasi bulshada ku dhaqan deegaan qiyaastii soddon kilomitir u jira magaalada hargeysa ayaa ka cawanaya musuq iyo waxqabad la-aan ay ku eedeynayaan maamulka la baxay somalilan waxaa inoo faahfaahinaya cali aadan bulshada ku dhaqan deegaanka jaleelo oo ka tirsan maamulka la baxay somalilan ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ka haysta adeegyada bulshada iyagoo maamulka la baxay somalilan ku eedeeyey inay gacan bidxeeyeen oo xitaa ay awoodi waayeen inay u qalabeeyaan isbitaal ay ku umulaan haweenka qaar ka mid ah dadka deegaanka oo saxaafadda la hadlay ayaa waxay sheegeen inuusan waxba usoo kordhinin isbitaalka la dhisay ee deegaanka jaleelo iyagoo sheegay inay ku noqnoqdeen agaasimaha ilaa iyo haddana wax jawaab ah kama aysan helin annagoo ah odayaashii deegaanka jaleelo waxaannu ka hadlaynaa baahiyaha deegaanka yaalla halkan waxaa ka dhacaa inta badan hooyada umusha halkan markaannu ka qaadno eenu hargeysa geyno anigaygan kula hadlayaa mar aan qaaday oon hargeysa geynay waxaa isku go'day hooyadii foolanaysay oo dhexda markaannu marayno ayaa isku goday dhakhtarka weyn baanu geynay intaannu soo kala saarnay baanu dub halkan ugu aas waa baahiye yaallay wax isbeddelana weli may samaynin xanaanadii lanoo dhisay annagoo doonayna inay shaqayso in badan waxaannu ka hadlaynay oonu mar kasta aanu doonaynay goob caafimaad waannu hellay gurigi waannu hello waa lanoo dhisay laakiin wuxuu kordhiyey weli alaanaa ma jiro waxaannu doonaynaa inuu dee ay shaqayso oo sidii loogu talagalay ay u shaqayso oo waxaannu in badan ku noqnoqonnay agaasimaanu ku noqnoqonnay oo waxaannu doonaynay meeshaasi sidii loogu talagalay inay u shaqayso baahiyaha deegaanka waxaa ka mid a waxaa ka mid a oo kale oo yaalla iskuulka waxaa dhigata arday dhigata arday saddex boqolah macallimiinta joogtaa waa sagaal saddex baa gunaysan inta kale waa bilaa gunna mushahar ma laha bulshadii maanta waxay u baahan tahay waddan ma laha waxay u baahan tahay in goobtii caafimaadka loo dhammaystiro waxay allo wixii ka dhiman loo keeno waxallo wax xukuumadda maanta joogta aanu ka hayno oo ay nagu soo kordhisay oo deegaan ahaan ay wax nagala qabatay ma jirto waxyaabahaasi waxa weeyaan dee waxyaabahaanu baahiyaheeda qorno dee manaanaan caba jirin hore maanaan caba jirin maanta laakiin waanu cabanayna dee waa kala guur waddada iyadu waa aragteenoo waddada iyadu waxaan ku idhi waa qafanqoofka ah wax alla wax nalaga qabtaa ma jirto cashuurteeda markaa ka gashana dee cashuurin baa la qaadaa qaar ka mid ah haweenka oo warfideenka la hadlayaa sheegay in magaalada ay u liidato caafimaad darro xanaanada laba sannadood bay noo dhisnay hadday noo dhisnaydna waxaan kuhi dumarka iyagu halkan way ku fooshaan iyagoo maxay hayday lasii socdo dhexdaasoy raf tahay ayay dhexda kusii dhintaan way ku dhiig baxaan waxaan kuhi laba sannadood bay dhisnayd halkaasay ku xidhan tahay qalab maanaan ka arag waxba lanooma dhigin dhakhtar lanooma keenin dawo lanooma keenin caruurta iyada iyadoo wada xumadaysan baanu maalin walba qaadnaa dumarka iyagu dhexday ku dhintaan ambalaas ma haysanno aanu ku qaadno dumarka gabadhii dee foolatay halkan laga qaadayo ilmihii yaraaye maxay haydee xanuunsaday wadadaa lasii maryaba dee qof kusii dhintiyo qof ku dhiigbixiyo qof waxyeelo kale kusoo gaadhaba way leeyihiin wadda nooma dhisna xanaanadii waatana way noo taagan tahay lama furin qalab lama keenin waxaana noo dhisay xanaanadaad arkaysaan ee muuqata haddii la dhisayna waa la taagay un wax qalab iyo wax daweyna midna lama keenin muddo iminka sanad iyo sagaal bilood aanu ka joogno ayaan waxbaana loo keenin magaaladani waxay u liidataa wax caafimaad darro hadduu ilmabakooday haddii hooya umusho ama ay dhiigbaxdo baabuur baa lagu qaadaa ilaa iyo hargeysa marka amba tuulooyinka kale dee jaarka iyaga xanaanooyin kale maamulka la baxay somalilan meelaha uu ka arrimiyo waxaa ka taagan cabasho isdabajoog ah oo bulshada ay ka cabanayaan waxyaabaha asaasiga ah oo ugu horeeyo caafimaadka iyo waxbarashada diyaarado joog hoose ku socday ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu arkay deegaano ka tirsan gobolada waqooyi ee uu ka arrimiyo maamulka uu hogaamiyo muuse biixi faahfaahin ku aadan warkaasi waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena maxamed sheekh cali wararka ka imaanaya gobolka waqooyi galbeed ee soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarado dagaal oon heebtooda lageyn lagu arkay dhowr magaalo oo ka tirsan gobolkaas arrintaas oy walaac xoogan ka muujiyeen dadka shacabka ah magaalooyinka ay dul hahaabayeen waxaa ka mid ah boorama baki zaylac iyo lughaye oo ka tirsan gobolka awdal oo ka taliyo maamulka isku magacaabay somalilan dadka rayidka ah ayaa sheegaya in diyaaradaha ay ku duulayeen joog sare iyadoona mararka qaar joog hoose ay ku socdeen goobjoogayaal ayaa sheegay in diyaaradaha ay yihiin kuwa qumaati u kaca isla markaana guuxooda aad u weyn yahay ayna ka dideen xoolaha dadka ku dhaqan gobolka awdal inkastoo aan loogeyn dowladda leh diyaaradahan dul heehaabaya gobolka awdal haddana magaalooyinka ay dul heehaabayeen waxaa ka mid ah zaylac iyo lughaye oo bilo ka hor ay booqasho ku imaadeen wafdi ka socda dowladda xabashada itoobiya waxaana la qorsheynayaa inay saldhigyo militari ka samaystaan ciidamada xabashada itoobiya gobolka awdal mas-uul ka tirsan maamulka isku magacaabay somalilan oo arrintan ka hadlay ayaa dadka ugu baaqay inay isdejiyaan isagoona muujiyay inay ka warhayaan diyaaradahan wararka qaar ayaa sheegaya in diyaaradahan ay yihiin kuwa sahan ah oo ay soo dirtay dowladda xabashida itoobiya bilowgii sanadkan ay ahayd markii muuse biix iyo ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya abiy axmed ay wadagaleen heshiiskaasoo dowladda xabashida itoobiya muuse biixi ku siiyey labaatan mayl oo ka mid ah badda soomaaliya odayaasha deegaan dhacadduleedka magaalada muqdisho ayaa qaylodhaan ka muujiyey wadooyin deegaanka soo gala oo ay sheegeen in la jaray warkaasi waxaa la diyaar ah waryaheena maxamed ciise cali iyadoo magaalada muqdisho iyo duleedkeeda ay ka socdaan dhulbab xooggan cabasho kala duwanna ay ka soo baxayso shacabka qaybihiisa kala duwan eedeyn iyo digniin hor leh ayaa waxaa diray shacabka deegaanka tawakal kuwaasoo mid ka mid ah shirkadaha dalka ka jira ay ku eedeeyeen jidgooyo waxay sheegeen in horey waddooyin badan loo gooyey haddana kuwa cusub la jari rabo arrintaas ayayna ka soo horjeesteen odayaasha deegaano dhaca duleedka magaalada muqdisho oo arrintaasi ka hadlaya ayaa warfidiyeen ku caddeeyey in waddooyinka soo gala deegaankaasi la jaray iyagoo saxaafadda ka hor hadlay ayay sheegeen in mid ka mid ah shirkadaha bixiya korontada ay derbi weyn ku jartay waddooyinka deegaanka tawakal waxa ay tilmaameen in horey loo jaray waddooyin badan oo deegaanka ah iyagoo ku hanjabay in haddii arrintan sii socota ay ka dagaalami doonaan waa kuwan odayaasha qaar oo arrimahaasi ka hadlaya dhulkeenna waa ka xageeyaa annagu cid aan dulminaynana male ma haysano dhulkeeda ay iska leedahay oo ay gadatay ayadu ayadaa iskale qof waxeeda lagu qabsan karaa hore ma jirto ayadu hana ixtiraamto inay inta dad iska soo hormariso ayaduna gadaal ismarisayn dhuumataana xaq uma lihin waxaan rabnaa beeko inay bixiso jidadkaas jidadkaas inay noo bixiso oo ay wada goynayso oo labaatan iyo toddobada jida kuway hore u geysay horey u go'naayeen kuwa kaloo hadda yaalla inay naga maarata aysan aysan maaragtay aysan nagu xadgudbin hadda ka hor labaatan shan jiday jirtay haddana kontanay jari rabtaa degmada dayniile iyo warta markiska oo carrama oo u dhexeeyaa webigo u dhexeeyaa dadku ma haadaa ma soo haadaa mayagaa diyaarada siiha haddii derbi dheelmaa la arko meyd dheelmahaa la arkaa haddaan sheegaynaa been lama rabo dadka shacabka ah ayaa dhibaatooyinkan u sababeeyey inay sabab u tahay dowladda federaalka oo bob xoogan ku wada dhul guud iyo mid gaarba warka dibaddana ciidamada suudaan ayaa weerar ba-an ku qaaday ciidamada mucaaradka ee dacmu sariic ee ku sugan bartamaha magaalada khartuum ciidamada suudaan ayaa shalay oo khamiis ahayd duqaymo madaafiica ku garaacay caasimada dalka suudaan ee khartuum duqaymahan oo ahaa kuwo aad u culus ayaa noqonaya howlgalladii ugu ballaarnaa oo ay ciidamada dowladda suudaan ku doonayaan inay dib ugula wareegaan gacan ku-heynta caasimada goobjoogayaal ayaa sheegaya in iska hor imaadyo ay dhaceen kadib markii ciidamada dowladda suudaan ay isku dayeen in ay ka gudbaan buundooyinka webiga niil ee isku xira saddexda magaalo ee dariska ah khartuum umudarmaan iyo bahri inkastoo ay ciidamada dowladdu ay dib u qabsadeen qaar ka mid ah umudarmaan horraantii sanadkan haddana waxay inta badan ku tiirsanaayeen madaafiicda iyo duqaymaha cirka waxayna awoodi waayeen in ay ka adkaadaan ciidamada mucaaradka ee dacmu sariic kuwaasoo ku sugan qaybaha kale ee caasimadda ilawareedyo ayaa sheegaya in ciidanka dowladdu ay weerareen dhowr goobood oo ay ciidamada mucaaradka dacmu sariic ku sugnaayeen oo ku yaala agagaarka madaxtooyada ee bartamaha magaalada khartuum waxaana halkaasi ka dhacay dagaallo culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dalkan ayaa la ildaran macluul iyo colaad sokeeye oo ay sababeen dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda suudaan iyo xoogaga mucaaradka ee dacmu sariic ama gurmadka degdega ah tan iyo bartamihii abril labada kun saddex iyo labaatanka kaasoo ay ku dhinteen in ka badan labaatan kun oo qof halka sidoo kalena ay ku barakaceen ku dhowaad toban milyan oo suudaaniyiin ah dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa